wasiirka gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidanka ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhana ah al-shabaab kulanka ayaa yimid kadib dilkii dhowaan loo geystay laba jenaraal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ahaana taliyihii iyo abaanduulihii labaiyo tobanka abril jenaraal cumar dheere iyo jenaraal cabdi cali jamaame warbixintan waxaa noo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed cali oo hadal ka jeediya kulan ay maanta iskugu yimaadeen xarunta wasaaradda gaashaandhigga saraakiisha ciidanka xoogga dalka kadib dilkii loo geysta laba jenaraal oo kale ahaa taliyihii qeybta labayo tobanka abriil iyo abaanduulihiisii ayuu muqdisho kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab wixii hadda ka dambeeye ee dagaal bacan ee naga dhexeeyo oo laiska celinaayo aanan ka yeelinin inay maalin walba dadka laytka u ah ama berigmageedada u ah ummadda soomaaliyeed ay mar walba laayaan ee meel cidla ay ku laayaan ay shacabka laayaan ee gabdhaha laayaan ee carruurta laayaan oo ciidamada laayaan cid ayaga ay u harsan yihiin ama ay u aabyeelayn aysan jirin in la iska celiyo runtii maanta geeridooda waxay na gelisay dhiiri dhiirigelin ayay ay nagu samaysay iyo waxayna tustay arxamlayaasha naxariisdaradooda iyo meeshay gaarsiisan tahay taliyayaashii saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay jawaabta kaga aadan dilkii loo geysta labada jenaraal jenaraal daahir aadan cilmi naqarshe taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dhankooday ka dhammaata dulqaadkay u hayeen kooxda al-shabaab hadda kadibna ay xanuujin doonaan waxaan rabaa inay ciidanka xoogga dalka soomaliya kula dardaarmo oo maxaan ku idhahdaa waa ognahay qofka soomaaliga ah ee annagu aan ka mid nahay dilka nin kaloo soomaaliya wax sahlan naguma aha annaga ayaga la mid ma nihin dhaqanka ay ku dhaqmaan lama dhaqano wax badan baa naxariis noogu jiraan naxariista nooga muuqata ad aragtaan waa kuwa xabsiyada ka buuxa al-shabaab xabsiyada ka buuxaan ninkii shalayna dilay oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socdaa inta soo qabanaan xabsi geyna waxaan malaynaya in hadda marxaladda la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo oo asagu u dareemo maxaa yeele asagu diidan yahay soomaalinimadii wanaaggii horumarkii ummadda soomaaliyeed hadduu isagu diiday in la taabsiiyo marka dhibtu xanuunku dhibtay leedahay dhaawacu dhibtuu leeyahay geeridu dhibtu leeyahay in la taabsiiyaa lagama maarmaana waxaana dhammaan xoog dalka soomaliyeed ku amraya naxariista aan micnada lahayn in laga baxo inaan u soo jeesano inaan isku daafacno tusno al-shabaab aanu u tusno awoodda ay leeyihiin inaan tusno maxaa yeeley wax badan baa rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan waar kasta waxaan ku fakarayna war ma layn karno wiilasheenna war wiilasheena yara la habaabiyey ma layn karno laakiin wiilashii hadday soo noqon waayeen dee khasab baa waxay nagu tahay marka in aan tusno wiilashii sida kusoo noqon lahaayeen waa ku khasbanna inaan tusno ayagaa nagu khasbay annaga ma aanan rabin ma rabin nin soomaaliya inaan dilno laakiin khasab baan ku noqonay marka inaan dilno ninka soomaaliga ee ummadda soomaaliyed kasoo horjeeda khasab bay noqotay khasab bay noqotay waana sufulinaynaa waxaana ballan qaadaynaa si adag aad iyo aad gacan adag inaan ku qaban doono hadda wax ka dambeeya marka ayagana ha u diyaar garoobeen naxariis way naga dhammaatay kulankan deg degoo saraakiisha ciidanka xoogga dalka maanta ay ku yeesheen xarunta wasaaradda gaashaandhigga wuxuu daba joogay dilkii dhowaan loo geysta laba jenaraal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka gaar ahaan taliyihii iyo abaanduulihii qaybta labaiyo tobanki abriil jenaraal cumar dheer iyo cabdi jamaame cabdulqaadir okey v o a muqdisho